bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan ku soo dhowaada wararka dalsan raadiyo qodobada ugu waaweynna waxaa qayb ka ah
booliiska iyo nabad sugidda gobolka banaadir oo si wada jir ah howlkal qorsheysan uga sameeyey xaafado ka mid ah magaalada muqdisho
dowladda fiinlan oo ugu baaqday dhinacyada siyaasadda somalilan inay dib ugu laabtaan miisaska wadaxaajoodka ama wadahadalka
somali night awadis oo sanadkii labaad muqdisho ku qabanaysa abaalmarinta guulaystayaasha sanadka
xukuumadda somalilan ee talada hayso oo ku baaqday in deegaanada somalilan aysan ka dhici karin mudaharaadyo sharci darra ah
ciidanka booliiska soomaaliya howlkalo kala duwan ka sameeyey howlkalo kala duwan ay sameeyeen gacantana ku soo dhigay rag burcad hubaysan ah
hay-adaha samafalkii qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadinimada oo bixinaysa lacag dhan sagaal dhibic shan milyan oo dollarka maraykanka
wararka dibadda saaxiibayaal warkeena duhur maanta aad ku dhegaysan doontaanna waxaa qayb ka ah
shad aad u weyn oo lagu sameeyo nukleerka oo xakameynteeda faraha ka baxday
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale dhegaystayaal waa duur khamiis ah taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta bisha sideedaad ee agosto sanada waxaad maqasheen dulmarka warkeena duhur markaana u diyaar garoowa iyagaiyo oo intaa ka dhammaystiran
booliskiiyo hay-adda nabad sugidda gobolka banaadir ayaa si wada jira howlgallo qorshaysanna kaga sameeya xaafado ka mida magaalada muqdisho faadimo cabdulqaadir xasan ayaa ka waramaysa
gaarigan gadaasheeda yaalla waa karoole isbuuc ka hor ayaa laga dhacay degmada holwadaag ee hay-adaha amniga sida booliiska iyo nabadsugidda howlgalkii ay bilaabeen sagaalka habeennimo waxa ay soo gebagabeeyeen xilliga tan oo aan idila hadlaya waxay ku sheegeen in howlgalkan uu yahay mid qorshaysan islamarkaana ay uga hortegayaan falalka lidiga ku ah ammaanka dalka howlgalkan sidoo kale waxay xuseen inuu daba socdo howlgalka samakaab oo hore ay ugu dhawaaqeen booliiska soomaaliya ciidamadu waxay baaritaanno ku sameeyeen xaafadaha saybiyaano iyo sidoo kale siliga mid mid ayay u baareen guryihii ku yaala halkan intii lagu guda jiray dad fara badan ayaa lagu soo qabtay iyo hubkooda halkan aan taaganahay ayaana lagu soo bandhigay saacado badan uu howlgalka qaatay kadib bulshadii lagu soo bandhigay halkan waxaa la hadlay taliyaha qaybta galbeed walaal waa kuugu celinayaa hooyo iyo aabbe iyo walaashaaba ogaysii dhibaatada magaalada jirta aniga shabaab ii raadiya idma dhihin laakiin magaalada waxaa jira kolaa ka daran la xidhiiri lambarka gaaban inuu helo oo wakhti uu geliyo inaad walaalayaalow iskaashataan la xidhiirtaan ciidanka intaan waxaa layskugu soo kiin wacay soo dhammaan ma jiri karto qof oo eerboodka markii la gelaayo iskaan lama dhex maro annaga idin dhibi maa qof faylka idin geliya ma arkinino qof walba qalab aan watu gacanta saaraa kalarka ugu koowaad ma taqaannaa waa buluug haddii uu ku soo saaro oo kalarka adiga gacantaada aa ku aragta indhahaaga ha isdhibin dawladdaa u shaqaysaa iga dhuuma iska tag anna ku fiiri maa saa ku kashifi maa soo maahan laakiin jaalle hadduu soo saarana shacabaad tahay jiingadaadi ku noqo minuu soo saara guduud maxaa filanaysaa gaariga inaa fuushan leh wakhtiga ugu badan walaal sameey inaad la xidhiirta ciidanka amniga idima oggolin aniga ma oggoli berri mustaqbalka waxaa tahay qofka maamulka iyo waxaan hayna la wareegaya siciid baryare waa taliya xigeenka qaybta guda booliiska gobolka banaadir dhankiisa warfidiyeenka ayuu la hadlay waxaana uu sheegay in howlgalkan ay sii wadayaan ilaa laga cirirtirayo falalka lidiga ku ah ammaanka dalka howlgalladii ee xalay dhacayay ee xalay gelinkii dambane kana dhacay oo bilowday sagaal saac habeennimo dadku xilligay u yaqaanaan ama saddexda saqda dhexe howlgalkani saawiruu sheega wuxuu ka mid ahaa howlgalladii socday oo samakaab eh, waa qayb ka mid ah saa u jeedaan waxaa lagu soo qabtay eh, dad tiro badan oo qaarkood eh, la tuhunsan yahay inay amni- amni darrada magaalada ka jirto qayb ka yihiin Eh, sidoo kale waxaa lagu soo qabtay hub iyo maandooriye kale Eh, dhammaan xalay wuxuu ka dhacay operationku qaybta bari maantana hadda waxaan joognaa oo oo muxuu ahaay aroortii ah eh, afartii agost waxaan joognaa eh, qaybta galbeed qayb ka mid ah magaalada eh, degmada wadajir siliga Eh, howlgalkaasi waa guurguur saa u jeedaan waa guurguur marba meelaa la tegaya muqdisho markii aad fiiriso dadyo fara badan ayaa ku nool islamarkaana kala gedisan mar kasta cabasho ayaa ka soo yerto oo ku aadan inay ka cabanayaan kooxo wax dhaca iyo ciyaal weero booliisku dhankooda waxa ay sheegaan inay wadaan howlgallo ay ku baarayaan amniga kaga hortegayaan falal kala duwan kuwa ammaanka dalka haddii shacabku ay cabanayaan booliiskuna shaqaynayaan su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sartu halkay ka quroonsan tahay salaaduna iska qaban la'ada faadumo cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan muqdisho
dowladda fiinland ayaa ugu baaqday dhinacyada siyaasadda somalilan in ay dib ugu soo laabtaan miiska wadaxaajoodka faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa xuseen washington dowladda fiinland ayaa ugu baaqday dhinacyada siyaasadda somalilan inay dib ugu soo laabtaan miiska wadaxaajoodka islamarkaana walaac ka muujisay jawiga siyaasadeed ee kacsan ee ka taagan somalilan bayaan uu soo saaray suldaan saciid axmed oo ka tirsan baarlamaanka fiinland asalkiisuna soomaali yahay ahna ergeyga gaarka ah ee afrika ee dowladda fiinland ayaa sheegay inuu booqasho dhowaan ku tegay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan islamarkaana kulamo kala duwan halkaas uu kula yeeshay siyaasiyiinta somalilan oo ugu horeeyaan madaxda xisbiyada iyo sidoo kale kuwa mucaaradka waxaan ka walacsannahay jawiga siyaasadeed ee ka taagan somalilan ismariwaanka siyaasadeed ee kordhaya ee ku aadan in xiligeeda doorashada ku dhaca somalilan dham- waa somalilan dhammaadka sanadkan bayaanka ayaa sidoo kale wuxuu ku sheegay ergagu in somalilan ay ka mid tahay meelaha ugu xasiloon geeska afrika halkaas oo horumarka nidaamka baarlamaaniga ah iyo dimuqraadiyadu rajo wanaagsan gelinaysa sidoo kalena waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin dhibaatooyinka ka taagan doorashada ka dhacaysa somalilan suldaan saciid axmed ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax wa- waxa uu sheegay inay tahay wax lama filaan ah in xasradaha siyaasadeed ee xilligan ay madaxda xisbiyada iyo xukuumadda ay ku aadan arrimaha doorashada hase ahaatee waxa uu ku baaqay in hanaan sax ah loo maro sidii xal waara loogu gaari lahaa xiisada taagan ergeyga dowladda fiinland ee geeska africa waxa uu intaa sidoo kale hadalkiisu ku sidray in somalilan ay muujisay caddayn weyn oo ah in xal laga gaari karo wada hadalla waa khilaafka ka taagan doorashada isagoona intaa ku daray inay muhiim tahay in madaxda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka somalilan iyo xukuumadda ay xal ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada dhacaysa wuxuuna intaa sidoo kale uu sheegay inay muhiim tahay in dhinacyada ay isku soo dhawaadaan si xal loo muujiyo si kastaba somalilan ayaa waxaa ka taagan khilaaf xoogan oo u dhexeeya xukuumadda madaxweyne muuse bixi cabdi iyo madaxda xisbiyada somaali waa xisbiyada mucaaradka somalilan waxaana dhowaan fashilmay dadaalo kala duwan oo lagu doonaya in lagu xaliyo khilaafka ka jira doorashada dhacaysa
waxaynu la soconnaa in xusbiyada mucaaradka yihiin
somaliland wadis ayaa sanadkii labaad magaalada muqdisho ku qabanaysa abaalmarinta guulaystayaasha sanadka laba kun iyo labaatan sida uu ku faahfaahinaya cabdiwaxiid cabdulaahi daahir soomaali night awaad oo sanadkii labaad muqdisho ku qabanaysa abaalmarinta guulaystayaasha ugu saameynta badan sanadka labada kun labaiyo labaatanka ayaa xalay xaflad loogu magacdaray habeenka codaynta somali night awaad ku qabatay xarunta dalxiiska goljanno ee magaalada muqdisho somali night awaad ayaa sanadkan soo bandhigtay codayn ka duwan sidii hore iyadoo guulaystayaasha sanadkan ay codayn doonaan boqol qof halka markii hore lagu codayn jiray qaab websayda waxaana abaalmarinta somali night awaad xoogga lagu saaray samafalka caafimaadka ganacsiga iyo madadaalada iyadoona guulaystayaasha sanadkan lagu dhawaaqi doono toddobiyo tobanka bishan kadib xaflad weyn oo lagu qabanayo howlka sahal agaasime maxamed axmed cantoobo ayaa ugu horeyn furay munaasabadda Ee, madashaan oo lagu kadiyay laakiin eh, waxaan jeclaan lahaa inaad idinkoo dhan waqti qurux badan halkan ku qaadataan Een, halkanna wix loo yimid ciddii mudneed iyo ciddii istaahisha iyo ciddii shaqo fiican soo qabatay intaba in lagu abaalmariyo Ee, waa mahadsantihiin barnaamijkeenana wuu noo furayahay agaasimaha somali night awaad naaji axmed maxamuud oo isagu lahaa fikirka ayaa sharaxay abaalmarinta sanadkan caawa waxaan u fadhina waxaa waaye habeenka abaalmarinta soomaaliyeed somali night award oo sanadkii labaad nasiib u yeelatay in lagu qabto magaalada muqdisho last year turkiga ka dhacday istanbul Een, dhammaan asxaabta halkan fadhisa waxay isweydiinayeen caawa halkan maxaa liidinkugu yeeray Een, wax kale liidinkuguma yeerine caawa Een, awalka horeet waxaa lagu codeyn jiray een, qaab website ahaa lagu codeyn jiray abaalmarinta oo in nomination lasoo sameeyo kadibna abaalmarinta votka websiteka lagu sameeyo Een, caawa way ka duwan tahay sidii horeeto Een, laba stage ay mari doontaa caawa waxaan u fadhinaa in aan u codeyno ama boqolkan qofood ee meesha fadhiyo ay mas-uul ay ka noqdaan guuleystayaasha abaalmarinta habeenka abaalmarinta soomaaliyeed oo toddobiiy tobanka bishana lagu dhawaaqi doono guuleystayaasha xaflad ka dhici doonta hadduu alla yidhaahdo hoolka sahal Een, boqolkan qofood caawa marka waxaa laidiin qeybin doonaa hadduu alla yidhaahdo oo waryahan idiin sharxi doonaa warqado oo laidiin keeni doono ay ku qoran yihiin abaalmarinada ay bixiso somali night award Een, waxaa laidinkaga fadhiyana waxay tahay qof walbo qofka uu u arko inuu mudan yahay abaalmarinta meesha ku xusan inuu qofkaasi uu caawa u codeeyo qofka guuleystaha ugu badan ee codadka badan ugu helana hadduu alla yidhahdo toddobiiy tobanka bisha aanu ku dhawaaqno xafladaas ka dhici doonta een, hoolka sahal Een, inta fadhisana caawa waxay sidoo kaleeto eh, noogu casuuman yihiin xaflada ka dhici doonta hoolka sahal oo aa markhaati ka noqon doontaan dadkii aa u codeyseen een, guuleystayaashooda sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiin matalaysay shirkadaha maalgelinaysa abaalmarinta sanadkan Een, waa ku faraxsanahay inaan qayb ka nahay xalfadan habeenka caawa abaalmarinteeda ama sponsorkeeda aan qayb ka nahay anigoo hadlaya magaca dalsan media group anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca warbaahinta ah, shirkadda warbaahinta astaan waxaa sharaf weyn inoo ah inaan sanadkii labaad taabagelinayno eventiga noocan oo kale ah Een, shirkadda astaan waxay diyaarisay habeenka xafladdaas ee dhacaysa hadduu alla idmo in xafladdaasi life-a loo tabin doono insha allah Een, waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo in dhallinyaradaas iyo maxaa la yidhaahdaa dadkaas dhiirigelin ee u noqoto guulaystayaasha Waan ku faraxsannahay inaan ka mid noqonno eh, sponsorska
xukuumadda somalilan ayaa amartay in laga hortago banaanbaxa mucaaradka ah ay qorshaysteen wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa faray dhammaan ciidamada ammaanka in aanu deegaanka som- ama een deegaanada somalilan aysan ka qabsoomi karin mudaharaad aan sharci loo hiisan xilli xisbiyada mucaaradka ay qorshaysteen inay dhigaan banaanbax ka dhan ah xukuumadda somalilan ee uu hogaamiyo madaxweyne muuse bixi cabdi wasiirka oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa sheegay in ay la socdaan banaanbaxa ay qorshaysteen xisbiyada mucaaradka islamarkaana qofka muwaatinka ah uu xor u leeyahay ama xor u yahay inuu mudaharaado hase yeeshee looga baahan yahay in ay tixgeliyaan xeerka u degsan somalilan ee ah in muddo saddex cisho ah ka hor ay soo wargeliyaan wasaaradaha arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada si loo asteeyo halka ay ka qabsoomayaan banaanbaxyaasha hadaladiisii maruu warbaahinta la hadlayeen wasiirka waxaa ka mid ah
waxaynu la soconnaa in xusbiyada mucaaradkiihii ay shaaciyeen inay doonayaan inay qabtaan mudaharaad marka ugu horeysa mudaharaadkeennu dastuurkeennu waxa uu oggolaanayaa oo ka mid a xuquuqaha aasaasiga ahe dadku ay leeyihiin inay maxaanku idhaahdaye qofka mudaa- muwaadinkii inuu xaq u leeyahay in uu waxna doortan lana doortan waa laba inuu qofka mudaharaadka qofka muwaadinka kay xaq u leeyahay inuu mudaharaado ama mudaharaad abaabulo ama ka qayb galo wuxuu dastuurkeenu ogolaanayaa in haddana qaabka mudaharaadka loo sameynayaa uu noqonayo mid waafaqsan xeerka xeerka horena anigu waan u sheegay iminka maantana waan sheegayaa waxa weeye xeer kasta oo dalka lagu maamulayo xeer kasta oo maxkamaduhu ay ku dhaqmayaan xeer kasta oo wasaaradaha heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaran wax lagu maamulayaa wuxuu ka dheegmayaa dastoorka xeerkan dastuurka ka dhigmay waxaa la yidhahdaa xeerkan koob iyo kontonaad labada kun laba iyo toban xeer number fifty one twenty twelve
ciidanka booliiska soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan oo ay ka sameeyeen qaybo ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho kusoo qabtay rag burcada oo hubaysan sida mar kale ay ku faahfaahinaysa faadimo cabdulqaadir xasan
gaarigan gadaasheeda yaalla waa karoole isbuuc ka hor ayaa laga dhacay degmada holwadaag ee gobolka banaadir booliisku markii lasoo wargeliyey baaritaan ay sameeyeen waxaay sheegeen inay kusoo qabteen laba qof oo tuhano ah loo gudbiyey maxkamad hase yeeshee caddeen lagu waayey balse mar kale ooy booliiska sameeyeen baaritaan iyo dabagal dheer kadib gacanta ayay ku soo dhigeen gaarigii iyo shakhsiyaadkii watay oo gaarayay afar rag horjoogoodun uu ahaa askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo baxsad ah waxaa laga soo qabtay degmada kaaraan qayba ka mid ah halkan oo aan hadda joogo taliska saldhigga degmada hulwadaag ayaa lagu soo bandhigay gaarigii iyo dadkii lahaa ee dhibanaha ahaa waxaa goobtan sidoo kale ku sugnaa taliyaha qaybta bari taliyaha saldhigga iyo sidoo kale saraakiisha saldhigyada kale ee gobolka banaadir qaar ka mid ah dadkii dhibanaha ee ku sugnaa halkan ayaa warfidiyeenka la hadlay ugu horreynna shariif xidig ayaa hadlay oo sheegay inuu yahay milkiilaha gaariga marka hore waxa uu ka sheekaynayaa qaabka gaarigiisa looga dhacay ariga waxaa la dhacay qiyaastii markii taariikhdu ay ku beegneed labaatan iyo labadii bisha habeen ay jimco sii baxaysay sabdina soo gelayay qiyaastii wakhti ku aadan lixda saac oo habeennimo waxaana laga qaatay wiil yar oo ila dhashay kaas oo gaariga kala soo baxay meeshii aan ku xareeyey aniga oo aan ka warqabin sida uu ii sheegay waxay u fariisteen meel lagu yaqaanay askar gaar ahaan nabad sugidda inay fariisato waxayna ku shideen toosh sidaas laaligeedna wuu ka istaagay waxay kaloo u sheegeen in uu daaro leerka dhexe ee baabuurka markii uu daarana waxay ku dhaheen soo deg wuxuu noo sheegay sidoo kale markii uu soo degay in tuurey ay ku qabteen oo ay qoorta ka saareen qaarkoodna dhallinyarada baabuurka ka qaadatay tabeebe iyo wax sidaa ay wateen iyo maryo indhaha kaga xireen gacmahana kaga xireen baabuurkan ay ku qaadeen ayna wareejinayeen waqti qiyaastii ilaa afar saac ku dhow mar ay ku dhoweed tobanka saac oo habeennimona ay ku tuureen meel waddo ah oo ku taalla meel lagu magacaabo baanweer ee aagga dayniile najiib carab waa taliyaha saldhigga degmada holwadaag ee gobolka banaadir waxa uu sheegay in baaritaan ay sameeyeen islamarkaana waxa uu digniin adag u diray kooxaha burcaddaah ee ku soo badanaya maalmihii u dambeeyey magaalada caasimadda ee muqdisho ayaan waxaan ku guulaysan caawa iyagoo meel joogo in si ribood aan ka helnay kadibna gacanta ku soo dhignay kadibna aan raadinay baabuurkii macluumaadkiisa meeshuu yaallay meeshuu ku dambeeyo hanti qaran hanti hanti shacab la dhaco guri lagu xeraysto la yidhaahdaa waxa iigu jiro ee ciddaasi aysan soo sheegin gurigaas inuu hanti qaran naqdaan madaxda ka codsanaynaa uusan ka midna iyagu maadaama aysan soo sheegin hantida uu naqdaaho baqaar lagu kaydiyo hantida shacabka waxaan kaloo rabnaa on caawad in halkan ugeysan anoo ku hadlaya afka taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir waxaan rabnaa isbahaysiga tuugo ee ka jira magaalada muqdisho gobanaan gobolka banaadir ma aqbali doono ma aqbali doono madaxda naga sarraysana waa nawaajibay nagu siiday saad xumaha isugu biirsateenaan wanaagga isugu biirsayna nagumana aadiinaan leenna saddexaad bahda ku midowday ee qaybta weliw cadde iyo bari iyo inta dhammaan qaybaha kala duwan ee gobolka banaadir shaqada ka socotaa meesha ay ka socotaa waa meesheeda kale xuduud male booliisku meesha amni darra ka jirtaan xoogga isugu geynaynaa guri kastoy nala gashaa amni darrada waa gelaynaa faadumo cabduqaadir raadi ay tifiga dalsan taliska saldhigga hodulwadaag muqdisho
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadi hadalsan ee magaalada muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda
warshad aada u weyn oo lagu oo lagu farsameeyo tamarta nukleerka ee ay qabsadeen ciidamada ruushka oo duulaan ku galay ukraine ayaa faraha ka baxday sida saraakiisha ciidamada ee hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan nukleerka laga soo xigtay warshadan oo ah tan ugu weyn qaaradda yurub oo awoodda nukleerka ayaa si halis ah waxaa gacanta ugu dhigay ciidamada ruushka ee dagaalka ku qaaday dalka ukraine wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa horraantii isbuucan ruushka ku eedeeyeen warshadaasi ay la wareegeen bishii maaj inuu adeegsadeen saldhig militari oo ay ku weerareen ciidamada yukrain saraakiisha ciidamada dowladda yukrain ayaa sheegeen ruushka ay ciidamo geeyeen warshadaas ayna qalab militari ku kaysadeen gudaha dhismada warshadaasi oo ku taal meel u dhow webi lagu magacaabo dhibro oo mara waqooyiga dalka yukrain guud ahaanba intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa warka duhuur aad kala socoteen raadiyo dalsan warkan warkiisa kale intaa kulmi doona nabadgelyo khayaaray
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la xil yaabaa tala la xil